Haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku shaqaysta samaynta saambuuska inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan haweenkan ayaa shaqo abuur ka helay samaynta saambuuska iyagoo maalintii u sameeya haweenka kale ee ku nool magaalada qaar ka mid a haweenkan ayaa ka warbixiyey shaqada samaynta saambuuska iyo sida noloshooda ay uga maareeyaan iyo sidoo kale haddii ay jiraan caqabada ay la kulmaan xilliyada soonka maxaan ka shaqaystaa waxaan kuu sheegaa sambuus iyo bur iyo waxaas qaxwo iyo an iska xirxirtaa iskaga iibsadaa meelahan goobaha oo dadka iskugu yimaadeen bulshada aan iska dhexdhe dhigtaa nolosha reerkeyga marna waa ka maaraya marna waaba soo baaro waa soo noqona dadka ilaa waa soomayiin sambuuska xilliga soonka waxaan kuu sheega rukuman aad helaysaa sambuuskan aqabad aan la kulmi waa jiraan anigoo burka soo qaaday iyo saliidda deenku soo qaaday iyo basashii oo lacagtii liigu yeeshtay waa dhacday oo dib damba hadan ilaahay is iga soo iska bixiyey deentii wixii oo intaad suuqa geysa haddana kugu baarayana waa jirta marka mar walbaba si aad la kulmaysaa markaad ganacsi tahay haddana wixii waa wax bisilo wax meel kuu gaaraa ma aha sambuuska waxaan sameeyaa adiga aroortii oo kale intaan hilibka doonana dabkaan saarana hilibka intaas dabka ii saaran yahay foolyadan baxsana waxaan kuu sheegaa xilliga adiga sagaalka saac soo hogban yahay intaan la edaminan birta dabka saaro shaqadiisa an gala marka hore way xiiseynayeen dadka marka dambe dadaaba ku dhahaa gaasaa i hayo waxaan kuu sheegaa adiga dhalinyarada iska soo sooman iyo mooye dadka waaweynka labada bero hore oo soonka ay xiiseynayeen wixii ka dambeena waxay leeyihiin gaasaa nagu dilaacay iyo soonka soo socda iyo shan iyo tobanka hore oo soonka sambuuska waxaan u sameeyaa boqolaydo afartan xabaan samey jiray mar wuu fariisanaa marna wuu kuu kaca sidiisaba sambuuska hadda waan sameeyaa intay soonka waa samaystaa sambuuska magaaladoo kale aan ku iibiyaa wareejiyaa dabka badidiisa kuleelkiisa dabkoo kale badi mar saliidda kugu soo gadoomayso intaasaan la kulmaa daruufta ii geysa inaan ku ganacsada cayaalkaygan ku biilinaya iyo waxbarashadooda toban iyo shanta hore gataan toban iyo shanta dambene wuu fariisanaa ilaa dadka badi sambuuska ma ogolo
xilliga soonka bisaan samaystaa sambuuska xilliga kalenama qudaarteyda waxaana iska daba ordaa anigaa samaysta oo ka ganacsado intaan ku samaystaa buundada agteedaan u qaataa ku gataa waa iskaga dibnaa hadda koley soonka markii afurkii waxaas waa ka helnaa wixii markaasna soo galo waan ku baxsanaa marsaa udhaysa camaanta lafaad ka helaysaa lafihiisaad wax ku daray mar ilaaha wax kaa siinaa marna khasaarowa marna faa'iidowa dumarkan sameeya saambuuska oo ah kuwa danyar ah ayaa saambuuska ah ay sameeyaan waxaa ka iibsada qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne waxayna sheegeen inta badan saambuuskani inay ku wareejiyaan magaalada si looga gato